الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxau mualifku raximahullah inoo sheegay muqadamidii muqadimadii kitaabka inuu ka hadli doono lix asal oo ka mida usuusha ilaahay jala wacalaa uu ku caddeeyey kitaabkiisa lixda asalna dadka ama khalqiga badankooda in yar mooyaane inaanay sidii ahayd sidii ay ahayd aanay u fahmin oo dad min adkiyaa'i alcaalami wa cuqalaa'i bani lbashar dad ahi inay usuushaasi garan waayeen wuxuu uhi mualifku raximah ullah alaslu اlأwal ikhlaasu اdiini lilahi waxdahu laa shariika lah asalka koobaad waa ikhlaasu اdiini lilaahi in cibaado ilaahay loo badhax tiro waxdahu laa shariika lah xaluu ilaah yahay mid kelidiiya oo wax la masaahi oo la mida oo wax la wadaaga aana jirin wa bayaanu didihi aladii huwa shirku asalka koowaad waxa weeyaan in ilaahay cibaado loo badhax tiro iyo in la caddeeyo ikhlaaskaa waxa ka soo horjeeda oo shirki ah ashirku billaah ilaahw cid wax lala siiya ah wa kownu akar lqur'aan wa kownu akari lqur'aan iyo weliba ahaanta uu yahay qur-aanka badankiisu fii bayaani hada alasli asalkaa caddayntiisa mid ku sugan ama ugu yimi min wujuuhin shataa qaabab kala duduwanna u caddeeyey oo u sheegay bikalaamin hadal la ku sheegay yafhamuhu uu fahmayo abladu lcaammati dadka aan cilmiga lahayn kuwooda ugu fahanka darani iska daa qof fahan leh ama cilmi leh iska dhaafe dadka kuwa aan cilmiga lahayn baa marka uu uu arko sida ilaahay usuusha uu caddeeyey iyo qaabab kala duduwane arrintaa ilaahay uu u sheegay wuu fahmayaa bulsha wuxuu sheekhu tilmaamayaa raximah ullah ama asalka koobaad inuu yahay in ilaahay cibaado loo badhax tiro wixii xaqu u leeya oo dhan in kelida la siiyo oo loo loo gaar yeelo oo ay cibaadadu ka mid tahay iyo inuu qofku barto wixii taa wax yeeli kara ee burinaaya oo ah in ilaahay ciddala wadaajiyo culimmadu waxay dhahdeen ikhlaasku waa tasfiyat alcamal min ashawaa'ib ama tasfiyat alcamali min xuduud اlkhalqi in camalka laga badhax tiro oo laga ilaaliyo min ashawaa'ibi wax waxyeela shawaa'ibtaas waa waa anwaac waxaa ka mid a shawaa'ibtaas shirki iyo wixii gaalnimo ah waxaa ka mid ah kufri waxaa ka mid a bidco marka shawaa'ib baa laysku yidhaahdaa in dhammaan laga ilaaliyo camalkii ikhlaasku waa tajriidu aلطaacati lilah wa qaطci الnadari can اlmakhluuqiin aw wa qaطci الطamci can اlmakhluuqiin iyo in dadka makhluuqiinta ah aanad camalkaaga waxba kaga duwnin ikhlaaska walaalayaal ugu weyne ilaahay uu idna faray waa in ilaahay xaqiisa loo gaar yeelo xuquuqduna saddex shay bay u qaybsantaa xuquuqdu waxay u qaybsantaa xaqun maxdun lilaah xaq ilaahay uu leeyahay cidna aanin la wadaagin iyo xaq maxdiya oo ilaahay ambiyadiisu leeyihiin oo khaliqiga kale aanay lalahayn iyo xaq ka dhaxeeya ilaahay iyo rusushiisa saddexdaa xaq inaad kala garato oo xaq walba sidiisa uga soo baxdo waxa uu qofka muslimkahi ka dheefayaa inuu diintiisa iyo towxiidkiisa uu ilaashado xaqa ilaahay uu kelidii leeyahay aan cid kale lahayn waxbana aanay ku lahayn cidi makhluuqa ka midi oo aanay malaa'igtu waxba ku lahayn ambiyadu waxba ku lahayn rusushu waxba ku lahayn awliyadu waxba ku lahayn ay culimmadu dhaheen ilaahay lama wadaago laa malakun muqarab walaa nebiyun mursal waa cibaadada sidaa ogeed baa ilahay ayaa nabigeena alay ayaa ilaahay qur-aanka in badan wuxuu ku faray in ilaahay cibaadada kelidii la caabo ilahay uhi wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shaya ilah wuxuui waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaahu wabilwaalidayni ixsaana ilah wuxuu uhi wamaa arsalnaa min rasuuli ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun nusuus aada iyo aada u badan baa nebiga lagu faray inuu ilaahay cibaad xaqa u barax tiro facbud illaaha mukhlisan lahu ddiin cibaadadaasi ha ahaatee cibaado qalbiga ka dhacda sida maxabbada iyo kalga jacaylka ilaahay la jeclaanayo tawakulka la tala saaranayo rajada naxariistiisa la rajaynayo khawfka ciqaabkiisa laga baqayo sidqiga laga run sheegayo iimaanka haadi waa acmaal quluub ama haato acmaal afka laga leeyahay oo lagu hadlayo oo lisaanka laga gudanayo qowla sida ku dhawaaqitaanka shahaadateynka qur-aanka akhrintiisa adkaarta waxa weeyaan ilaahay uu waajibiyey ee lagu gudanaayo carabka ama ha noqoto mid ficilo la samaynayo sida salaada iyo soonka iyo zakada iyo xajka iyo gowraca iyo nadarka kulluhaa waa in ilaahay la siiyo mucaad baa nabiga nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa mucaad la hadlay markaasuu nebigu wuxuu kuuri yaa mucaad atadri maa xaqu llahi cala alcibaad markaasuu wuxuu yidhi allah warasuulu aclam markaasuu nebigu ku uhi sal alla alay sl xaqu llahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an xaqa ilaahay addoommadiisa uu ku leeyahay waa inay caabudaan kelidii oo aanay cidna cibaado la wadaajin hadday dhibi kugu dhacdo waa inaad ilaahay keliya u qayshato sidii rasuulkeennu sala allahu calayh wasalam sameeyey hadday masiibo kugu habsanto waa inaad ilaahay xaggiisa u cararto haddaad cid baryayso ood wax weydiisanayso oo aad doonayso in ama dhib lagaa dulqaado ama dheef lagu siiyo waa inaad ilaahay weydiisato aman yujiibu lmudara idaa dacaa ilaahay wuxuu ihi in yamsaskum wain yamsaskum bikhayrin falaa raadda lifadlih ilahay hadduu shar idinla doono cid kaa celinaysaa ma jirto khayr hadduu ilaahay kula doonana cid kaa celinaysa ma jirto marka asalka noocaas ahi waa asal cadiim ah oo uu sharcigu aad iyo aad u faray oo nusuus ciidda ka badani ku soo aroortay ikhlaasu lcibaadati lilaah in ilaahay cibaadada loo badhax tiro oo kelidii la siiyo oon cidna loogu darin waxaa nusuusta ku soo aroortay camal kasta oo la aqbalo inuu yahay camal ilaahay jala wacalaa loo badhax tiray camal kasta oo ilaahay cid lala wadaajiyaana inuu yahay mid la radinaayo oo la celinayo rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi ana agna ashurakaa'i can ishirk man ashraka macii hayrii taraktahu taraktuhu wa shirka ilaahay waxa uu yidhi cid cid wax la wadaagta anaa uga hodansan cidda aniga cid aan ahayn waxila wadaajisa ee khalqiga ilaahay casa wajalla ilaahay makhluuqiisa qaar ka mida ilaahay wax ugu darta taraktuhu wa shirkahu isaga iyo wixii ciddii uu ila wadaajiyey isagaan u kala tagaa buu ilahay yidhi ikhlaasu alcibaadati lilah in cibaadada ilaahay loo badhax tiraa waa rukni waa asal ay ku baaqeen ambiyada ilaahay dhammaantood ay ku baaqeen waana asalkii ay isku haysteen iyo udabdhaxaadkay ku dagaalameen ambiyada iyo umamkii loo soo diray ilahay wuxu uhi wamaa arsalnaa min rasuuli ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbudu ambiyadu haddaad suuratu huud akhrido ama shucara aada akhrido ama suwarka la midkee qur-aanka ilaahay qisaska ambiyada uu kaga warramay aada akhrido waxaad arkaysaa nebi kasta wuxuu lahaa yaa qowmi ilaahay kelidii caabuda ma jiro nebi ka bilaabay dhaqaale dacwaddiisa ma jiro nebi ka bilaabay dhisme ma jiro nebi ka bilaabay siyaasad ambiyadu dhammaan waxay ka bilaabeen dacwaddooda towxiid ya sidaa ilaahay uu sheegay sababtu tahay waa asalka ay ku taagan tahay diinta islaamku dhammaanteed haddii isaga la waayo qofka islaamnimadiisa waa la waayiyaa saa awgeed ba sheekhu waxa uu tilmaamay inuu asal asalka koobaad uga dhigay waa kii nebigu ku yuri sal allah alay waslm mucaad inaka taأti qowma ahla kitaab falyakum awala ma tadcuum ilayhi eesh falyakum awala maa tadcuum ilayhi shahaadata an laa ilaha ila اllah waanii rasuulu اllah riwaayada bukhaari ku talexshe falyakun awala maa tadcuuhum ilayh an yuwaxidu اllah waxa ugu horeeya aad fartaa markaad yaman tagto cidda aad u tegayso buu ku leeyay nebigu alay الsalaatu wasalaam saxaabigaa uu diray waxaad ku tidhaahdaa dadka aad u tegayso shayga ugu horreeyaad faraysaa waxa weeyaan inay ilaahay cibaadada u badhax yeelaan oo aanay asnaam caabudin oo aanay malaa'ig caabudin oo aanay ambiye caabudin oo aanay awliye saalixiin caabudin halkaa ka bilow kuri nebigu calayhi salaatu wasalaam waana halkuu isagu ka bilaabay yaa qowmi quluu laa ilaaha illa allah eesh tuflixu waa halka ambiyadii isaga ka horreysay sida qur-aanka aayaadkaynu akhrinay sheegayaan uu ka bilaabay ay ka bilaabeen rasuulku wuxuu ku yihi mucaad fain hum aطaacuuka bidalik faaclimhum ana allaha iftarada calayhim khamsa salawaatin fi اlyowmi wاlleyla hadday taa hore kaa aqbalaan oo ay yeelaan waxaad u sheegtaa inay waajib ilaahay uu saaray ay tahay shan salaadood oo habeenkiiyo maalinta la tukada macna hada alkalaam waa maxay ikhwaan hadday ta hore diidaan ta dambe cibro yeelan mayso haddii ay towxiidkii iyo islaamnimadii iyo iimaanka wixii lagu soo geli jiro oo ah ikhlaasu lcibaadati lilaahi caza wajalla ay diidaan dee in salaad la faraa oo ay tukadaan waxba u tari mayso zake inay bixiyaan waxba u tari mayso inay soomaan waxba u tari mayso waayo qof gaala miya ka ansaxdaa cibaadaadkaas ma kama ansaxayso walihaada u fiirso nuqdadaasi waa nuqdaday fahmeen kufaartii nebigu uu u yimi calayhi salaatu wasalaam qorayshi iyo mushrikiintii nebiga la noolaa way fahmeen nuqdadaas maxay yidhaahdeen ajacala alaalihata إلها واحدا إن هذا لشhayء عujaab waxay fahmeen nebigu inaanu ugu baaqaynin oo aanay isku haysanin arlada cidda abuurtay inay ilaah yahay muran kama taagnin may ka muransanay ilaahay inuu allaha dadka arsaaqo yahayna may ka muransanay mulkiga arlada cidda lehina inay ilaahay tahay may ka muransanay mushrikiinta uu nebigu alay isalatu wasalaam u yimi kamay muransanayn inaanay ka muransanayn qur-aankay ku taalla ilahi wuxu uhi walaa in sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda eesh layaquuluna maada layaquuluna allah haddaad ku tiraa idinka iyo samaawaadka iyo dhulalka yaa idin abuuray ilaahay bay odhanaya marka may diidanayn ilaahay inuu khaaliq yahay inuu raasiq yahay layskuma haynin inuu maalikul inuu boqorka rasmiga ayo layskuma haynin laakiin quraysh nebi maxamed waxay ku diiday iyo mushrikiintii ay boodeen markuu nebigu ku yidhi cidaan ilaahay ahayn in la caabudaa waa mid xaaraan oo gaalnimo ah oo aan bannaanayn ayay waxay yidhaaheen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ma wixiiyo ilaahaynu caabudaynay ayuu yidhi xabada laga soo reebo inna haada la shay-un cujaab walle war culus buu leeyu yidha saw ayaan darro maaha intii abujahal uu fahmay qof muslimi maanta uu fahmi waayo meenayaan darayn tawxiidka walaalayaal ilaahay uu siyaabaha kala duwan u faray ee diinta islaamka asalka iyo buddhiga u ah ilaahay qur-aanka waxa uu kaga digay wixii ka soo horjeeda ee waxyeeli kara oo waa maxay waa gaalnimo dhammaanteed ayuu ilahay ka digay kufru takdiib ama kufru ljuxuud iyo anwaac ama kufru shaki kullu haada waa waa anwaac kufriga ka mid ah oo waxa weeyaan islaamnimada qofka uu kaga bixi kara uu kaga baxayo waxaa ka mid a tawxiidka waxyaabaha ka hor jeeda ee burinaaya shirkiga shirkigu waa maxay culimadu nebi maxamed baa sheegay shirkiga oo sida xadiiska cabdillahi bn mascuud wariye kusoo aroortay waxa uu nebigu yihi an tajcala an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak waa inaad ilaahay cid la masayso oo aad kula masayso rubuubiyada oo aad kula masayso uluuhiyada iyo cibaadada oo aad kula masayso asmaadiisa iyo sifaadkiisa siduu ugu sifaysan yahay ama ugu magacaabay dad baa ku magacaabanoo saasoo kale iyaguna ilaahay la wadaaga aad tira an tajcala lilaahi niddan waa inaad ilaahay mid u dhigma ama la mid ah wax la wadaago oo shariiga samayso nabiga yihi sal alla alay slam culimmadu waxay yidhaahdeen shirkigu waxaa la yidhaahdaa sarfu lcibaadati ligayr illaah cibaadadii in la siiyo cidaan ilaahay ahayn bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen shirki waxaa la yidhaahdaa taswiyatu gayr illaahi billaahi fi ma huwa min khasaa'is illaahi waa kalaam jamiila taas taswiyatu gayr illaahi waa inaad ilaahay la sinto cid aan cidaan ilaahay ahayn inaad billaahi ilaahay la sinto fii maa huwa min khasaa'is illaahi wax ilaahay gaar u leeyahayna aad kula sinto waa tii haddaynu sheegaynay xaqullah xaqii maxdigaa ilaahay caza wajalla u maxdiga sawaan fi rubuubiya aw fi luluhiya aw fi lasmaa wasifaat taasaa shirki la yidhahda shirkigaa ilaahay qur-aanka aad buu kaga digay ilaahay waxa uu yidhi ina allah ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay waxa uu yihi ilaahay cidda u shariig yeeshay cid la caabudda ee dabadeedna ku dhimata shirkigaa ku dhimata ilaahay uma dhaafo dembigaas qof kasta oo muslimahoo ku dhintay shirki waxaan ahayn oo shirki wax ka yar ku dhintay oo aan gaalnimo ku dhimanin ilaahay waxaa inuu dhaafo ayaa dhici karta wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ciddii uu doono ee shirki wax ka yar ku dhimatay ilaahay waa u dhaafa laakiin ciddii shirki iyo gaalnimo intay samaysay iyagoo samaynaya ku dhintay ilahay uma dhaafo bal u fiirsa nabigeena waxaa lagu yihi calayhi isalaatu wasalaam waxaa lagu yihi walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluk walatakuunana eesh min alkhaasiriin nebi maxamed waxaa leeyahay haddaad waxaa lagu waxyooday adiga iyo ambiyadii kaa horraysayba oo diin aan weligeed isbedelin ah oo asal ay ku baaqeen ambiyadii ilaahay oo dhan ah oo ah asal ay isku waafaqeen sharaa'icdii ilaahay uu soo dejiyey oo dhami lain ashragta haddaad shirki samayso layaxbatanna camaluka camalkaagu waa buray walatakuunanna waxaad ka mid noqonaysaa ama aad ka mid noqon min alkhaasiriina kuwii khasaara suaal suurtagal baa nebi maxamed inuu shirki sameeyo in nebiga shirki ka dhaca miyay dhacaysaa may ilaahay baa ka ilaaliyey laakiin maxaa nebiga khitaabkaa loogu jeediyey bay culimadu yidhahdeen ummaddaa loogu qoysgeynaya iyaaka acni wasmacii yaa jaara ummaddaa waxaa loo sheegayaa ha maadaama nebi maxamed sidaa lagu leeyahay dee ciddii nebiga ka soo hadhayna waa min baabi awla ilaahay waxa uu yihi inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wamaa lilظaalimiina min ansaar ilaahay waxa uu sheegay ciddii shirki samaysa ee shirkigaa ku dhimata in ilaahay uu ka xarimay jannada oo aanay gelaynin fooda gelin maayaan shirkigaasna culimadu waxay dhahan waa shirkiga akbarkaasaynu u iman doonno oo ah inaad ilaahay cibaadadiisi cidaan cidaan ilaahay ayn siiso ama ilaahay iyo cid kale isugu darto oo ad ilahay cid la caabudo ilahi wuxu uhi faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu nnaar wamaa lilظaalimiina min ansaar ilaahay waxau yihi jannaduna waa ka xaaraan hoygiisuna waa jahannama ciddii dulmi samaysay ciddii dulmi samaysayna cid u gargaaraysa ma jirta buu ilahay yidhi walihaada shirkiga ilaahay wuxuu ku tilmaamay iyo in ilaahay cid lala caabudo dembi weyn oo cadiim ah ilahay wuxuu uhi ina shirka la dulmun cadiim waa dulmi buu ilaahay yidhi cadiimun weyn waayo waa meel ka dhac ilaahay jalla wacalaa uu xaqiisii lagu samaynayo sidaa awgeed qofku xaqaa ilaahay jalla wacalaa uu leeyahay oo a in cibaadadii ilaahay u banax tiro inuu ku dadaala shirkina waa inuu dhammaantii iska ilaaliya shirkiguna wuxuu u qaybsamaa laba qaybood shirki akbara iyo shirki asqara shirkiga akbarka ahi culimmadu waxay idhaahdeen waa inaad wixii ilaahay xaqii ilaahay ulaa cid kale siiso ee cibaado ahaa ama aada ilaah iyo cid kale isugu darto waxaana ka dhalanaya qofka hadduu ku waxaa ka dhalanaya qofka camalkiisa inuu buro waxaa ka dhalanaya inaan laga aqbalin waxaa ka dhalanaya hadduu ku dhinto inaanu ilaahay u dhaafin waxaa ka dhalanaya in camalkiisii dhammaantii uu buro naartana uu ku waaro jannadana laga xarimo waxaa kaloo ka dhalanaya in qofkaasi uu dhiiggiisu xalaal noqdo iyo maalkiisa hantidiisa iyo naftiisuba inay xalaal noqoto marka waynu ka digtoonaano shirkigaas shirkiga waxaa ka mid ah nooc la yidhaaha shirki asqar shirki asqarka culimmadu waxay yidhahdeen waa wax kastoo wasiilo iyo wadda u ah shirkiga akbarka ah ama nusuusta sharciga ay ku soo aroortay inuu shirki yahay gaalnimo xadkeedna aanu gaadhsiisnayn kullu maa kaana wasiilatan ila shirki alakbar أو wrd في النصuuص أنh شhirك وlm yصل إlى xad الكفr إlى xadi الشhirk الأكبر bay culimadu dhaheen maxaa ka mid ah shirkiga asqarka ah waxaa ka mid ah inuu qofku ilahay cid aan ayn ku dhaarto hiy في اأصل شhirk أصqر sida asalka ah waa shirki asqرa oo nebigu wuxuu yihi man xalafa bغayr الlahi faqad kafara aw ashrak waxaanuu nebigu ku uhi cumar khadaab radi allahu canhu markuu maqlay isagoo aabihii ku dhaalanaya man kana xaalifan billahi man kana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut qofka dhaaranaya idinkeeda ka mid a ama ilaahay ku dhaarto ama ha iska aamusa ilahayna qur-aanka wuxuu ku yuri waxfaduu aymaanakum qofka muslimka ahi sida asalkaa waa inuu dhaarta iska ilaaliyo oo aanu carabkiisa dhaarta barin haddii uu dhaaranayana waa inuu ilaahay cid aan ahayn ku dhaaranin saasaa waajib ah waayo waxaa lagu dhaaranayo weyneyn la weyneynayaa loogu dhaartaa soo ma marka qofka muslimka ilaahay cid aan ahayn inuu ku dhaartaa ma banaana aabbaha ha ku dhaaranin oo awlaadaada ha ku dhaaranin oo hantidaada ha ku dhaaranin waatan aabbahi waayaa iyo waatan hooyaday waayaa iyo waatan inankayga curdeed waayaa iyo ma banaana rasuulka sala allahu calayh wasalam in lagu dhaartaa ma banaana si awgeed ba nebigu wuxuu kiina dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso culimadu waxay dhaheen alxalifu bikayr illah ilahay cidaan inoo lagu dhaartaa asal ahaan waa shirka asqara wada nebigaa sheegay o yidhi faqad kafara aw ashrak sababta loo diidayna waxa weeyaan bay culidu idhahdeen qofku waxaa dhici karta siduu cid aan ilaahayn ugu dhaaranayo inay la gaadho inuu ilaahay cid aan ahayn weyneeyo cid aan ilaahay ahayn intu inuu weyneeyo siduu ilaahay u weyneynayo ama si ka badan waanay dhacday ficlan oo dadka qaarkood baa lagu yidhi bal waxaad sheegaysaa inay run yihiin kitaabkan ku dhaaro markaasuu ku dhaartay markaasaa la yidhi sheekhii iyo weligii aad aaminsanayd ku dhaaro rasulimay ku dhaaran maayo maxay taasi ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa halka uu la gaadhay weligaas sida ogeed ba cabdullaahi bnu mascuud radi allahu canhu waata ka soo aragtay inuu yidhi lian axlifa biاllaahi kaadiban axabu ilaya min an axlifa bikayr illahi saadiqan inaan ilaahay ku dhaarto anoo been sheegaya ayaa igala fudud oo lay xag layga layqa la qaatay agtayda inaan ilaahay cidaan ahayn ku dhaarto anoo run sheegaya waayo taa ilaahay cidaan inaad ku dhaarata waa shirki shirkigaasi asqarba ha ahaado fil asli laakiin culimmadu waxay isku haystaan shirkigaa as asqarka ah qofka muslimka hadduu ku dhinto isaga oon ka toobadkeenin xukunkiisu waa maxay hadda masalada faham shirkiga akbarkaa maxaanu nihi diintaa lagaga baxa soo ma shirkiga asqarkaana maxaanu nidhi diinta kama saaro qofka soo ma ayib shirkiga asqarkaa wa akbarkaa waxaanu nidhi qofka ku dhinta naarta ayuu ku waaraya isagoon ka toobadkeenin qof ku dhinta shirkigii asqarka ahaa hadduu qof ku dhinto ee aan diinta lagaga baxaynin isagoon ka toobadkeenin ma la dhaafayaa mise lama dhaafayo waa masalo culimadu isku haystaan culimada qaarkood waxay dhaheen wuxuu la xukun yahay kabaa'irtii ayuu la xukun yahay oo qofkii la yimi ee ku dhintay inuu ilaahay u dhaafo waa laga yaaba in laga soo jarana waa laga yaaba culimada qayb ka midna waxay dhaheen maya shirki uun kol hadduu yahay haddaad ku dhimato inaad ka toobadkeenin ilaahay dhaafi maayo mar walba waa lagaa soo jarayaa ee labadu waxay ku kala duwan yihiin midna naartaad ku waara ayuu ku waarayaa qofkii laga ku dhintay midna waa laga soo jarayaayo marka laga soo jaraa naarta laga soo saaraya soo khatar maa shirkiga asqarkaa walaalayaal waxaa ka mid ah qardhaasaha iyo waxyaaba dadku ay xidhaan ee ay u maleeyaan inay wax ka ilaalinayaan ee asbaab ay u malaynayaan shirkiga asqarkaa waxaa ka mid a inuu qofku markuu wax sheegayo uu idhaahdo arrintaasi waxay noqonaysaa sidaad adiga iyo ilaahay doontaan adiga iyo ilaahay doontaan maa shaa allah wa shayta ninbaa nebiga hadalkaa ka ag yidhi rasuulku muxuu uhi sala allahu calayh wasalam ajacaltanii lilaahi niddan maanoo nebi maxamedaad ilaahay la masaysay buu kuuhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam eeg nebigu muu odhan nin waa muslime u cudurdaar ha radinin kadaa yaa rasuulku wuxuu ku uhi ajacaltanii lilaahi niddan yaa rasuul allah maa shaa allah washiita adiyo ilaahay sidaad doontaan bay noqonaysaa buu nebiga ku uri sal alla alay slm markaasuu nebigu ku uri ajacaltanii lilaahi niddan ma macne ilaahay baad ila masaysa qul maa shaa allah waxaad tiraa arrintu waxay u dhacaysaa siduu ilaahay yidhi siduu ilaahay doonay uma shita dabeedna adigu aad doonto macnaheedu waa maxay ilaahay mashii'adiisa ayaa ka horaysa ta khalqiga ta khalqiguna waxay taabic u tahay tiisa maa shaa allahu kan soo ma wamaa lam yasha lam yakun marka xataa nebigu alfaada dadku ay ku hadlayaan war ilaah iyo adigaan ku tala saarta maaragta waa min shir waa min waa min alfaadi shirki waa inuu qof ka digtoonaado qofka muslimka ay markuu masaa'il kaa arko waxa ay ku laasiminaysaa ama uu fahmayaa inay inay laga maarmaan tahay inuu barto diintiisa oo uu iska ogaado masaa-isha noocaas ah nabigana wuxu uhi calayhi isalaatu wasalaam man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-an dakhala aljanna waman laqiyahu yushriku bihi shay-an dakhala annaar ninka ilaahay la kulmay maalinta qiyaame is hortaaga isagoo ilaahay cid la caabudaya shay-an buu nebigu uri shaygaasi ha ahaado shay ilaahay agtiisa karaamo ku leh sida ambiyadiisa iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa iyo dadka saalixiinta ama ha noqdo shay aan ilaahay agtiisa karaamaba ku lahayn sida dhagxaanta iyo dhirta iyo asnaamta iyo waxyaabaha dadka qaarkood maanta caabudaan nebigu wuxuu ihi qofkii ilaahay la kulmay isagoo u shariig samaynaya oo wax la caabudaya naartuu gelaya qofkii laakiin ilaahay la kulma isagoon cid la caabudayn oo tawxiidka ku dhinta jannaduu gelaya nebigu alayh isalaatu wasalaam aan xadiiska xadiis kale tilmaamo intaanan ka bixin rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ihi likulli nabiyin dacwatu mustajaaba fatacajala kullu nabiyin dacwatah wain ikhtaba'tu dacwatii shafaacatan liummatii yowma alqiyaama فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا هذا روا... هذا الحديث رواه الإمام رواه أبو هريرة في ص... كما في صحيح مسلم حديث كان النبي وحول النبي كستان بيد إلهي كم إذا إلهي وحسي بريو ييرمو لغا أقبل إلهي سي هل بريو أو لغا أجيب أيوه أيوه إلهي سي أو عامة dabadeedna nebigu wuxuu uhi fatacajala kullu nabiyin dacwata nebi kastoo iga horreeyey dacwadiisii wuu hormarsaday buu nebigu alayh isalaatu wasalaam intuu noolaaba ilahay weydiistay wain ikhtabatu dacwatii shafaacatan liummatii yowma alqiyaama aniguna baryadaydii caamka ahayd waxaan u dhigtay ummadaydan hanti uga dhigay iyo iyo maxaa dhahay kaydoo aakhiraan u dhigtay buu nebigu alayh isalaatu wasalaam ummaddaydan doonaya inaan maalintaa ilaahay uga ergeeyo oon ugu shafeeco qaado shafaacadiisna waa la aqbalaya soo ma yaa wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcataka rabuka maqaaman maxmuudan maqaaman maxmuudka waa shafaaca alkubraa rasuulkeenu sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi fahiya shafaacadaydaa iyo dacwadaydaasi naa'ilatun way gaadhaysaa in shaa allahu haddii alla ogolaado man maata cidda dhimatay min ummatii ummadayda ka mid ah laa yushriku billaahi shay-an xaalaanu ilaahay cid la caabudaynin wuxuu doonay dembiye ilahay agtiisa alla tago haddii uu tawxiidun ku dhintoona ilaahay cid la caabudaynin shafaacadeyda weelay saasuu yihi nabigu alayh isalaatu wasalaam saw shay cadiima maaha shafaacadii marka ayaa iska helay shafaacadii waxaa helay nin muwaxida oo akhlasa diinahu lilaahi ilaahay diintiisii u khaalis yeelay ayaa helay shafaacadii marka waa inaynu taa ku dadaalno sia nebiga calayh isalaatu wasalaam shafaacadiisa u helo shirki iyo gaalnimo waa in layska ilaaliyo qofka muslimka uu barto shirkiga iyo anwaacdiisa iyo meelaha uu ka soo geli karo gadololadiisana uu iska barto walihaada nabiyullaahi ibraahim dhegeyso nabiyullahi ibraahim baa wuxuu leeyahy isagoo ilaahay barya wajnubnii وبني أن نعبد الأصنام تفضل أخي نبي الله إبراهيم وحو بري إله جل وعلا وأنا نؤمن نبي الله إبراهيم أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فضلك يقدرك إلهي أكتسه كل يوم ilaa iyo loo bixiyo ama la yidhaahdo khaliil الraxmaan waxa uu leeyahay wajunubnii wabaniya an nacbud alasnaam ilaah waxaad iga fogaysaa aniga iyo tafiirtaydaba ilaah waxaad ka fogaysaa inaanu caabudno cidaan adiga ahayn asnaam inaanu caabudno asnaam waxaa la mid a cidka oo la xukun ah oo xukunka la wadaaga cid kasta oo ilaahay lala cabdo qofka muslimkaah waa inuu aada uga digtoonaado shirkiga ambiyadu ilaahay ay ka magan galeen ee ilaahay ka bariyaan inaanu ilaahay jalla wacalaa uu ka badbaadiyo iyagoo ambiyo ah waa inaad iska barato waa inaad sidaad u baranayso arkaanta salaada ama waxay salaada ku ansaxdo iyo waxay weysadu ku ansaxdo furuudul wuduuga iyo waa waxa labadooda jebiyo sidaad u baranayso waa inaad u barato nawaaqida islaamnimadaada burin kara ama waxyeeli kara kutub ayna culimadu ka qoreen kutubta culimada ay ka qoreen waxay u qaybsantaa kutub abwaabtaa loo gaar yeelay iyo abwaab kutub kale ku dhex jirta oo iminka kutubta fiqiga oo dhan ama culimo shaaficiya ha lahaadaan ama keyrkood ha lahaadaan waxaa ku jira kitaab la kitaabu ridda soo ma oo lagaga warramo waxa wixii qofka islaamnimada ka saari waa inuu qofku iska barto oo aada uga digtoonaado oo aada xadir ka qabto si aanad qiyaamo intaad ilaahay u hor tagto aanad ilaahay u hortegin adigoo isleh camal baa ilaahay ku waagyaallo dabeedna aan lagu odhan waxba kuma hayno ilahi waxau sheegay inay dadka ka mid yihiin ama nufuusta ka mid yihiin caamilatu naasiba soo ma mid shaqaynaysa oo dadaalaysa oo haddana waxeeda biyo coldhaansho yihiin ilaahay waxau yidhi gaalo oo dhan qadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura sababtu waa maxay waa gaalnimada darteed kaanu qof ka digtoonaada wey bal hadda hadalkuna fiirso ibnu abi mulayka waa taabici ayaa wuxuu leeyahay adraktu alaaثiina min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam soddon saxaabadii nebiga ka midaan soo gaaray kulluhum yakhaafu nifaaqa calaa nafsihi mid kastoo iyaga ka midi wuu baqanayey wuxuu ka baqanayey nifaaq buu naftiisa uga baqanayay waa nabi waa waa saxaabadii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam nimankii nebi maxamed arkay ee wax ka bartay ee hortiisa ku tarbiyoobay ee qur-aanku ku soo degay ee ilaahay wuhi radia allahu canhum wa radu canhum ya waa nimankuu ilaahay jalla wacalaa qur-aanka siyaabaha kala duwan ugu ammaanay ayaa waxay ka baqanayaan ilah wuxu uhi laqad radia allahu can lmuuminiina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima maa fii quluubihim faanzla sakiinata calayhim xataa ilaahay quluubtoodii uu ka warramay nimankiibaa waxay nafahooda uga baqanayaan nifaaq iyo gaalnimo iyo inaanu iimaankoodu ama waxa ay samaynayaan aanu ka dhab ahayn waxa uu yidhi amiiru lmuuminiin cumar khadaab radia allahu canhu wuxuu ku yidhi xudayfata bnu yamaan xudayfata bnu yamaan waa saxaabi saxaabada rasuulka sal alla alay waslam ka mid a waxaana la odhan jiray saaxibu siri rasuuli llahi sal alla alay wasalam waa saxaabiga keliya bay culimadu idhaahdeen ee nebigu uu u sheegay nimankii munaafiqiinta ahaa ee islaamnimada afka ka sheeganayay uurkana gaalnimada ku haystay intii nebiga looga sheegay dhammaantood nebiga looma wada sheegin laakiin kuwoodii nebiga loo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam xudayfa u sheegay walihada waa saxaabada rasuulka sal alla alay slam cumar baa ka mid ahay qofku arko isagoo xudayfa ku tukanaya uu ku tukan jiray marka la keeno janaasadiisa qofku dadka ka dhex waayo xudayfana kuma tukan jiray cumar oo aynu garanayno fadligiisa xudayfe u tago markaasi wuxuu ku leeyahay xudayfo munaafiqiintu nebigu kuu magacaabay walaal aniguma ku jira ya bal ka warran munaafiqiintii uu nebigu kuu magacaabay aniguma ka mid ah anshuduka billaahi hal samaanii laka rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam maca man samaa min almunaafiqiin ilaahay baan kugu dhaarshay munaafiqiintuu nebigu kuu sheegay ee gaalnimada hoosta ku qarsanaya ee islaamnimadana afka ka sheegaya ee uurkooda iyo af iyo maxaa dhahayay dushoodu aanay islahayn ma ka mid ah markaasu wuxuu ku yihi maya kama mid tihiid qof dambe oon adi qof adig kaa dambeeyana warkaa uu sheegay marka walaal qofka muslimkaahi inaynu inuu inuu inuu isdhigto maaha halkaynu inagu joognaa halkuuse cumar joogaa nebi maxamed baa ka dhintay isagoo ka raalliya isagoo arrada dul lugeynaya dultaxaa dul taxtaxaashaya ayaa waxaa loogu bushaareeyey janno wa maca daalika yakhaafu annifaaqa calaa nafsihi qofku waa inuu cibaadadiisa ka ilaashado riyaaga iyo istuska iyo sumcada iyo ismaqashiinta waa inuu ka ilaashado walihaada raggii saalixiintaha intay cibaadadooda qarin karayaan ayay dadka ka qarsan jireen oo kala dhugan jireen nabiyullaahi zakariya maxaa daradii habeenkii dhowey maxaa qur-aanka ku jirta id naadaa rabbahu nidaan eesh nidaan khafiyan ilaah wuxuu tilmaamay ducadu ilaahay baryay inay duco uu qariyey oo uu khalqiga ka qarsado rabbi kula faqay ahayd buu ilahay tilmaamay walihaadaaba xasan albasri iyo taabiciin badani waxay sheegeen raggii saalixiinta aanu soo gaadhnay waxaa ka mid ahaa bay yidhaahdeen rag qofka la hurdae guriga la jiifa aanu ogaan jirin bal qaarkood xaasaskoodu aanay ogeyn inay soo jeedaan oo ilaahay caabudayaan siday cibaadada u qarinayaan marka walaalayaal ikhlaaska aan ku dadaalno naftu ikhlaasku wuu ku adagay iyo inay cibaadada ilahay u baraxtirto sabab tahay naftu waxay jeceshahay wixii ay iyadu dheef ku leedahay laakiin qofku waa inuu kula dagaalamo sidii raggii saalixiinta ay ula dagaalami jireen waxay odhan jireen maa caalajtu shay-an sufyaan saciid ibnu saciid athawri waxaa laga wariyey inuu yidhi maa caalajtu calaa shay-an ashadda calaya min ashadda calaya min niyati aw ashadda ashadda calaa nafsii min niyati naftayda kulama dagaalamin wax kaga daran niyadayda wuxuu yidhi sheekhu markuu masaladaa tilmaamay asalkaa cadiimka markuu tilmaamay wuxuu yidhi sheekhu asalkaa cadiimkaa siduu ilaahay u bayaamiyey cid walba way fahmaysaa qaabab kala duduwan buu ilahay u caddeeyey wax ka mida wan tilmaamay oo ah ikhlaasu lcibaadati lilah wa mujaanabatu shirki gaalnimo in laga fogaado iyo wixii lagu gaaloobo cibaadada in ilahay loo baraxtiro uma lamaa saara calaa akar اlummati maa saara buu sheekhu uhi markii ummadda ku dhacay wixii badankeeda ku dhacay wax ka midihii adhara lahum shayطaanu shayطaankii wuxuu u tusay alikhlaasa ikhlaaskii ikhlaas wuxuu ikhlaaskii u tusay ama ugu muujiyey fii suurati tanaqusi الsaalixiin in ikhlaaskii uu yahay meel ka dhacay meel kaga dhacaysa saalixiintii iyo wataqsiira iyo wataqsiir fii xuquuqihim xuquuqdoodii oo laga gaabinayo wa adhara lahum shirka billaahi shirkigii ilaahay loo shariig yeelayana wuxuu uga dhigay oo u tusay fii suurati maxabati saalixiin isagoo ugu qaabaynaya suurada inuu yahay jacayl la jeclaynaya saalixiinta iyo atbaacdooda iyo atbaacim atbaacdooda halkan sheekhu wuxuu sheegayaa mas'alo runtii wakhtigiisii iyo in badan oo maanta bildaanta islaamtaba ka jirta dad badan oo muslimiina markaad maanta ku tidhaahdo iska daa awliyada ha ku tacadiin ilaahay cid aan hayn ha baryin ama ha waxa weeyaan ha u qayshanin ilaahay cid aan hayn ha ka baqin ilaahay cid aan hayn waxa u gowricin ilaahay cid aan ahayn markay masiiba kugu habsato ha u qayshanin sidaa markaad ku tidhaahdo wuxuu ku odhanayaa adigu waxaad ka shaqaynaysaa awliyadii ilaahay baad diidanti awliyadaad meel kaga dhacaysa nuqsaan waxaad rabtaa inaad waxa weeyaan awliyadii baad inkiraysaa marka shaydaanki muxuu uga dhigay awliyada awliya ikhlaaskii wuxuu ka dhigay uga dhigay dadkii si uu jahanamo ay ula galaan wuxuu ikhlaaskii uga dhigay inuu yahay awliyadii oo la caayo meel lagaga dhacay ama saalixiintii oo meel lagaga dhacay mana aha sidaas xaqii ilaahay lahaa cid kale ha siinin qofka ku yidhi muu diidin sida aynu soo sheegnay waxa weeyaan awliyadii iyo culimadii iyo ambiyadii meel kagama dhicin shirkigii ilaahay uu ka digay ilaahay aadka iyo aadka u adkeeye warkiisana wuxuu uga dhigay jacayl saalixiintii la jecel yahay oo qubuurta la dhisaayo iyo qubuurta wax lagu dul gowracayo iyo awliye waxa weeyaan dadka loo ilaahay aan ahayna dhintay ee loo qayshanayo ee la weydiisanayo wax ilaahay mooye cid kaleba aanay karin iyagoo maqan oo dhintay ama maqan waxaa laga dhigay oo dadka uu ugu tusay ibliis inay tahay culimo jacayl waana gaalnimada lafteeda marka qofku sidaynu sheegnay xaqa ilaahay waa inaanad cid kala siinin waa kaa nebigu le ajacaltanii lilaahi nidan wahuwa khalaqa ambiyada xuquuq buu ilaahay siiyey xuquuqdaa ilaahay ambiyada uu siiyey iyaga iyagu khalqigay dheer yihiin xuquuqdaas xuquuqdoodana waa inaanad cid kala siinin xaqa ambiyada iyo ilaahay wadaagana waa inaanad cid kale la siinin oo waa maxay ambiyada iyo ilaahay xaqay wadaagaan waxa weeyaan waa taacada wa atiicu llaaha wa atiicu rasuul waa xaq ilaahay iyo ambiyadiisuba ay leeyihiin taacadiisa masalada intaasu sheeku kaga baxay in koobanna waa ka tilmaamay wuxuu sheeku yihi alaslu thani asalka labaad waxa weeye amara allahu ilaahay wuxuu faray bilijtimaaci in lagu kulmo fi diini diinta wanahaa ilaahay wuxuu diiday can itafaruqi fiihi in diinta lagu kala tago fabayana allahu ilaahay waa caddeeyey haadaa asalkaas alijtimaacu fi ddiin in diinta lagu kulmo bayaanan shaafiyan ilaahay wuxuu caddeeyey bayaan shaafiya oo ciddii masaladaasi uu kaga jiro humaag ay ku dawowdo kaafiyan oo ku filan oo tafhamuhu lcawaam culimo iska dhaafiyo cid wax garanaysaa ee dadkaan waxba garanayn baa fahmaya buu leey wanahaana ilaahay wuxuu inoo diiday an nakuuna inaynu u noqonno kaladiina tafaraquu kuwii kala tegay oo kale inaynu la mid noqonno wakhtalafuu oo iskhilaafay ee qablana inaga inaga horreeyey ee dabadeedna fahala ku halaagsamay ilaahay wuxuu ina faray ijtimaac iyo inaynu diinta ku kala tegin waxaanu inoo diiday waddadii kuwii inaga horreeyey inaynu marno ee yuhuud iyo nasaaraa waayo way iskhilaafeen dabadeedna way kala tegeen dabadeedna way halaagsameen wadakara ilaahay wuxuu sheegay annahu amara almuslimiina bilijtimaaci fi ddiin inuu ilaahay faray muslimiinta inay ku kulmaan diinta wa nahaahum can itafaruqi fiihi inay ku kala tagaanna ilaahay waa u diiday wayasiiduhu arrintaa ilaahay uu sheegay waxaa u kordhinaya wuduuxan caddayn maa waradat bihi sunnatu waxay sunnada nebigu la timi ee axaadiistu ee axaadiista ku soo arooray ee min alcajabi alcujaabi fii dalika waxa aad la yaabaysa ee nusuus nebiga ka soo arooratay ee arrintaa ku sugan ayaa iyaduna caddayn usii faa'idaynaysa masalada sheekh halkan uu ka tilmaamaya waa masale cadiima waana asal usuusha sharciga iyo sharaa'icdii islaamka o dham ay la timiya hadda u fiirso sittatu usuul buu sheekhu inoo sheegay usuulla shalay waxaan nidhi waa ashyaa waa shayga waxaan isaga ahayni isaga ku duldhisan yihiin bal iminka ikhlaaska iyo in shirki layska ilaaliyo cibaado oo dhan iyo islaamnimo o dhan baa ku dhisan soo ma idan waa asal asalkaa wuxuu ku labeeyey sheekhu inuu ilaahay kitaabkiisa ku faray in diinta lagu midoobo waxaad ogaataa asalkaas qur-aanku qaabab aada u kala dudwan buu uga hadlay ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati wlaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ilahi wuxu uhi wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu ilahi wuxu uhi dhammaantiin waxaa ku dhegtaan oo qabsataan ilaahay xadhigiisa xadhigga ilaahay waa diintuu nebi moxamed la yimi sala allahu calayh wasalam waa kitaabka iyo sunnadaas oo weliba loo fahmo sidii ay saxaabadiisii rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo quruuntii mufadalkaayd u fahmeen siday u raaceenna loo raaco taana waxaa u daliila adilo badan ilahi wuxuu uhi wactasimuu bixabli illaahi walaa tafaraquu bu ilah yidhi ha kala tegina ilahi wuxuu uhi wadkuruu nicmat allahi calaykum idkuntumid kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum ilaahay saxaabadii buu la hadlaya nebiga la noolay markaas ilaahi wuxuu leeyahay waxaad xasuusataan oo dib u eegtaan oo milicsataan wakhti aa ahaydeen kuwo kala tegay oo qoloba qolo colaadinaysay oo aad birta iska aslayseen oo aydun kala tagsanaydeen faallafa bayna quluubikum dabadeedna ilaahay idinkoo cadow isu aabuu ilaahay faallafa bayna quluubikum quluubtu inuu isu keena ilaahay muxuu isugu keenay bi hada diin diintaas ilaahay nebi maxamed uusoo dhiibay baa ku walaalowdeen fa asbaxtum binicmatihi ilaahay nicmadiisa darteed iyo galladiisa sababteed iyo diintaa nebi maxamed uu soo dhiibay aa raacdeen darteed baa ikhwaanan walaalo ku noqotay buu ilahay idan dadku waxay walaalo ku noqon karaan hal mid ku noqon karaan isku raaci karaan midab maaha qabiilna maaha adduunyana maaha waddaniyadna maaha ummad waxaa mideeyaa waa caqiido iyo diin baa ummad midaysa walihaada ayaa aws iyo khasraj oo oo la yihi boqol iyo labaatan sano islaynayay ayaa ayaa walaalo ku noqday ilaahay waxa uu diintaa walaalo kaga dhigay abubakar radia allahu tacaala canhu oo qurashiya iyo cumar khadaab oo qurashiya iyo nebigoodii calayhi salaatu wasalaam oo haashimi quraysh ka mida ah iyo bilaal ibn abi rabaax oo xabashiya iyo salmaan alfarisi oo yurubiyaana ayaa ku walaaloobay fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana ilaahi wuxu uhi wakuntum calaa shafaa xufrati min annaar qarqar naar aad ka sii laalaadeen buu ilahay naar qarqarkeed baa ka laalaadeenoo inaad ku gura ku hoobataan unbaa idin harhsanayd oo dabadeedna if iyo aakhiraba ay halaagsantaan aad aada baaba'daan fa anqadakum minha markaasuu ilaahay idinka badbaadiyo diinta idin siiyey kadalika yubayin allahu lakum aayaatihi lacallakum tahtaduun idan mar kale ilaahay wuxuu yidhi walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma maa jaءahum اlbayinaat ilah wuxu uhi ha noqonina sidii kuwii kala tegay ee iskhilaafay ee idinka idinka horreeyey goormay iskhilaafeen markii ilaahay cilmi iyo bayinaad loo soo loo keenay ee ambiyadii ula timi ilaahay wuxuu ihi markay iskhilaafeen ay kala tegeen waxay faa'iideen inay ilaahay cadhadiisi iyo cadaabkiisii helaan ilaahay wuxuu ihi ulaa'ika lahum cadaabun cadiim ha ku dayaninoo tafaruqa ha kaga dayanin nusuusta baabkan ku soo aroortay ee qur-aankaahi aad bay u badantay ilaahay waxa uu inooga digay inaynu intaynu iskhilaafno dabadeedna aynu jabno ilahi wuxu uhi walaa tanaasacuu fatafshaluu wa tadhaba riixukum ilahi wuxuu uhi ha murmina oo diinta ha ku kala tegina wax kastoo la ysku qabto waa laga heshiiya laakiin haddii diin lagu kala tago dee waa inuu qof imaa in qofkii xaqa haya la raaco wa imaa in tafaruq iyo sha laga faa'iido in la qaybsamo ilaah wuxuu ihi walaa tanaasacuu fatafshalu watadhaba riixukum bu ilaah yihi awooddiinoo dhami meesha ka baxaysa waa tamaantayna haysata ee in kastoo innaga inaga mida meel lagu xidhay ee duweylaad nayloo googooyey ee waxa weeyaan naylagu yidhi waxaa horumar ah oo lagu gaarhaya horumar iyo xadaaro inaynu axsaab noqonno ama mid diini ha noqoto ama mid siyaasi ha noqoto aadeedna ay tii keentay in kursiga laysku laayo oo dadkii kala tagaan oo lays-khilaafo ay keentay ilaahay waxau ihi ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan lasta minhum fii shay ilahi wuxu uhi kuwii diintoodii ku kala tegey ee kooxa kooxa noqday kooxa kooxa diiniyay noqdeen ilahi wuxuu uhi lasta minhum fii shay waxa ay ku sugan yihiin waxba adigu kagama sugnin diintaad la timi maaha waxaasi bu ilahi inamaa amruhum ila allah ilaahay baa xisaabinaya bu ilahay maanta beled kastoo muslima u fiirso siya siyaasiyiinteennu iyagoo muslimiin ah waa imise axzaab xisbina xisbi waxba uma ogola midna mid khayrkiisa ma sheegayo akhiirkuna waa maxay in kuraasada la isku laayo ummaddii islaamkeed markay axzaab u qaybsantay diini ah halkay ku dambaysay waa adiga arkaaya halkay ku dambaysay waa adiga arkaaya mowduucaas insha allah siduu sheekhu uga hadlay ayaynu beritoole masaa'il kale uga tilmaami doonaa darsiga maantu intaasu ku joogayaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk